بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ودنيالي مروين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، سلام كدب سيدا وسيره الشيخ runtii maanta dhammaanteen farxo bay noo tahay inanu wanqalno xafiiskii maalgashiga somalilan ee wasaaradda hoosiminay wasaaradda ganacsiga run ahaantii aniga runtii ama dowladeeda kulmiya farxad weyn bay noo tahay muddo saddex sano jajaroon joognay sidaa la sheegay yani maalgashigu waxaad mooday ilaa maalintaan xilkaan lanoo dhaashay ilaa maanta inay dadku soconayeenuun maalgashadayaasha caalamigu haddana aad moodaysa inayna wax mudhadhalahaynu jirin waxaan muddadaas saddex sana yani culays lagu hayo fikirkeeda iyo la waday war sidee dadkan loo socda na dhaafaya un loo fadhiisaya oo maalgashigaas in looga dhigaa mid rasmi oo dalkii la geliyo taasi waxay keentay in sanadkan dhexdiisii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu soo saaro in xafiiskii maalgashiga la xoojiyo wasaaradda ganacsigana maarata gaar loogu daro sidaa distoorka iyo sharcigeenu xeerarkeenu dhigayaana waxaad moodaa xeerarkeenu ama sharciyadeenu inay si u dhamaystiran yihiin laakiinse implementationkii in la hirgeliyo unbaa inaga maqnaa say uu sheegayeen wasiir sacad dee laba kun iyo afarkiiba xeerku caddeeyey in la sameeyo investment board la sameeyo waan la activate garan tiibaan ku guulaysanay maanta in la sameeyo aad iyo aad bay runtii farxad noogu tahay maal maalgashiguna waa saa la sheego waxa weeyaan dibaddana wuu ka imanayaa gudihiina wuu yaalaayo maxamed shuguur wuxuu sheegay runtii hanti badan baa dalka taalla hantidaasi waxay u baahan tahay aqoontiiba u baahan tahay iyo hagistiiba u baahan tahay dhowr meeloo kale waan ka sheegnay marka maanta xafiisku wuxuu noo fudayn doonaa in la sameeyo daraasado dadka lagu tusayo meelahay maalgashan karaan sababtoo aan lacag kala gaargaar oo meelo badan kala taaltaalaay macnama samayso dunidana waxay maanta ku horumar ku gaadhay isku taga ama corporationiska laba ninoo midna jayna joogo midna maraykan joogo wax wada leh inaguna inagoo ilmaadeero ilmaabti wada iswada naqaaneen isaamidi karnaah muhiimadda loo bahay waxa weeye in la barto inay sidii wadda isku darsan lahayd oo qof walba oo hanti haystaaye uu bal tijaabsho toban kunoo ka mid ah ninku hadduu laga yaaba inuu ragga dee ilaa dumarkeena maanta ku xisaabtay boqolaal kun doolar qaarkood markaa bal almiira inay toban kun ama labaatan kun meel ay ku aaminto ama kalluun ku aaminto ama bayra ku aaminto ama xoola ku aaminto taas waxay keenaysaa markaa boqol qof oo min toban kun sugeeyo nin walba isiri toban kunoo wuxuu taa ka dhigay wax uu tuuray oo isaga maarata uusan noqonayn laakiinse tobankaa kun waa one million bay noqonaysaa millionkiina waxaa la sheegay inay noo abuurayaan kun qof oo shaqaalaah qofku markaa waa inuu dareensanaadaa haddii maamul wanaagsan yimaado inay lacagtiisiina ayna khasaarayn dalkiina wax u tarayso dadkiina ay shaqo u abuurayso taa inaan wada fahamnaa qurux badan markaa kulle xafiisku wuxuu insha allah saa wuxuu noo abuuri doonaa ama inoo samayn doonaa daraasado aynu ku qanacno oo dalka loogu tusayo ama lagu hagayo meelaha in la maalgashada ah ee awooddeena somaliland gaadhayso inta awooddeena ka baxsanna waxaynu dee samaynay saaxadda aynu hagaajinaynaa inaan soo jiidano maalgashiga caalamka runtiina saa wasiirku sheegay wax badan baan bedelnay waxaa kamid waxyaabaha ka bedelnay sia loo soo jiito maalgashiga waxaa jiri jiray one person initial registrationa oo hadduu kambanigu hal milyan ku maalgashaya dalka boqol koo baa laga qaadi jiray waxaa raacaysa in two person administration tagasa three personkaasi ayaa jurdhiiba isagoonan maaratay waxba maaratay ka soo gelin dalkii laga cashuurayay waan ka joojinay muddada xukuumaddaana waan la wareegnay anigu haddaan in yar idiin sheego shirkadda shaaba ledhaa waa public private partnership oo waxyaaba la dhiiri gelinayo in dowladdu iyo shacbigu wax wada yeeshaan sababtoo ah dowladuna xeerkii iyo hantidiiba haysaala shacbiguna wuxuu leeyahay maaratay maamulkii iyo self foundation waxa dhahda yani qofka privatekii uu ka lexjeclo uga lexjeclo badan yahay qofka waxa public ah marka labadaasoo la isku daray waxay soo waxay soo baxaan wax midhale oo aada u faa'iido leh beriga shirkadda shaalo la abuuray tiri bersida waa laga qaaday dee kabitarkayga waxa lagu cashuuray boqolkiiba saddex waa lagu cashuuray laakiinse waxa iminka la gartay in la yidhi waa qofkii maadaama na maalgelinayo oo maalgashanayo waxaa ka badan doona shaqadoo abuuri doona ka badan doonta taas looga joojiyay in bilowgii baa la cashuuro taasaa loo loogu fudeeyey loo wixii imanaya qalabkaysadeen cashuur dhaaf loogu sameeyo taasaa loogu sameeyey saddex sano hore ana macashmaacash la weydiinin waxaasna waxaa looga jeedaa waa si dadka loo soo jiito marka climatekii nooca ahaa waynu abuurnay iminkana xafiiskana insha allah uu fudayn doonaa wareegii badnaana uu maarata uu ka fudayn doonaa qofka maalgashada markuu maarata yimaado ku konfiis garoobayey wasaaradihii badnaa aad iyo aad baad umahadsantihiin waynu waa xafiiskana waynoo furan yahay waynu ku ducaynaynaa inuu noqdo xafiis dalkiiyo dadkaba anfaca waxaynu doonayna ina gaadhsiiya ummaddana inoo soo jeeda wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu